farsamada gacanta waa mid muhiim u ah bulshada taasi oo soo martay herar kala duwan oo ay gaartay in la adeegsado mashiino fududeeya agabyada waxtarka u leh bulshada kuwaas oo isku soo alxamaya biro kala duwan waxa ayna kasoo saarayaan qalab dhammaystiran howlwadeenada ka shaqeeya farsamada gacanta ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay agabyadan loo isticmaalo alxanka walla waa aragtaa albaabadan samaysan dariishadaha bartooyaalka baatamaanayaal dabaqaha lagu koro cimaaradaha lagu koro kaamiriskaala la dhaa loo yaqaanaa shabaqyada lagu soo wareejiyey guryaha guryaha oo deerarka bannaanka lagu soo wareejiyey waxyaaba badan wax walba oo alxana waa qabanaa waxaan wixii noola keena anaga waa qabanaa meynaa albaabadan dhowr nooc noocan arkaysa waa turki ayagoo saa naqshadaysana la keenaa lamiyada sidaa u naqshadaysan qaar wax baa ka bedelinaa qaarna ayagoo sidooda meynaa waa sii sharaxnaa kule u hagaajinaa macnaha kan waa briis waa isna waa nooc kale waaye albaabada dhowr nooc kaliyin ganjeelooyinka sidoo kale ayay dhowr nooc kaliyin diriishaha dhowr nooc nooc ala nooc anaga nool dir sameynaa waa sameynaa macne maya dadku waxay sameeyaan waxay keystaan sambal micnaha tusaale ahaan dadaa jiro mare dadaa jiro dibida dibidaha jiro waxay sameeyaan waxay soo sira waxay soo soo sawiraan micnaha naqshada maaragtay oo kuwaan naqshadaha dibidaha laga isticmaalo albaabaa jiro micnaha oo caadina u eg sida orijinaalka oo kale kuwaasoo kale qad loogu soo diraa micnaha wasaa loogu soo diraa waxaa loogu soo diraa ama waxaa loogu soo diraa facebook meel meeshii loogu soo diraba waa nol yimaadaan marka waana tusaan waxayna dhahaan waxaan u baahannahay in naqshadan noola sameey micnaha waan u sameynaa alla nool garab gala waa isgelinaa kulli ama ku daahno micnaha haddii nugu cusub tahay hadda hal mar aan sameynana mar kale mana dhibto micnaha waanoo keenaan waxayna dhahay naqshadan nuucan aan rabnay dad oo noosoo waxaa dhahayaa jir micnaha waxaan u baahannahay naqshadan nuucan waa naqshada dibadaha laga soo diraya micnaha kuwa kenya joogo iyo shaqada laga qabto soomaaliya labay kala tahay ganjeelooyinka ay isticmaalaan kenya iyo kuwa anaga isticmaalno labay kala yihiin waa kala dugan yihiin sidoo kale muqdishadan qaar lagu kala dugan yaha jiro waxyaaba badanaa jir micnaha oo dadka kala dugan yihiin wax kugu cusub haddii lagu keeno oo adiga shaqada afahansan tahay haddii isgelis allah kuu fududaynaa tabaraka wana waa isgelinaa waa isku dhibnaa ilan sanbalan haysnaa sawir haysanaa san waa raacnaa waana ugu keenaa sidee rabaana ugu dhignaa micnaha waa maamulaha guryo somo trading construction company run ahaantii waxaan qabannaa bilicda magaalada ayaan ka shaqaynaa hadday tahay ganjeel hadday tahay albaab hadday tahay dariishad run ahaantii welibana waxaan uga shaqaynaa baratooyaalka wax kasta oo maanta xamar laga keeni jiray waa laga kaaftoomay alxamdulilaah runtii wax kasta oo hadda aan isleenahay baahi gobolka ayna ah ee caasimadeenna hirshabeelle waan ku filannahay ayaan isleeyahay haddii la haraada boqolkiiba boqol waxaana wax laga weydiin karaa bulshada maanta joogto gobolka shabeellada dhexe ee jowhar aad ayaan ugu qanacsanahay inaan yani mataqaanaa aan ku shaqaysto maanta farsamadan waa xifrad aan soo bartay aniga ilaahayn oo igu ilhaamiyey runtii waxaan isleeyahay in bulshada aan ka kaaftoomiyey inay maanta ay xamar ay u doonaan alaab marka alxamdulilaah shaqadii way noo socotaa waynu haynaa nabadgelyan haysanaa alxamdulilaah waxaana jooga wiilal shaqaale ah oo ka shaqeeya meesha oo nin alxamiifta ah nin nin diyaariye ah iyo nin rinjiile ah runtii waa badannahay alxamdulilaah hawsha aan haynana bulshada aad ay ugu qanacsan tahay in aniga maanta wax laga weydiiyo waxaa ka ficnaa lahayd in bulshada maanta jowhar wax laga weydiiyo waxqabadkeenna laxaamadii waaye waa wildhin markaan luqadda kale aan ku ihahdo waa wildhin midda hadda annaga aan isticmaalno waa alxan berihiioo kala go'anaa la keenayaa annaga ayaa farsamo adeegsano oo berihi isku dhejinno ka soo saarna markaas isticmaalka bulshada yimaadaan dalka dibaddiisa run ahaantii laakiin waxay noo soo maraan ganacsato joogta xamar oo aan macaamiil nahay sidaad arkaysa hadda biraha garaashka yaallo hadday bukis tahay hadday tuba tahay hadday laamiiri tahay intaba waxaa inaga saacida walaalaheenna noo soo adeegay wixii wax dheefan annagaa la baxna haddii la yidhahdo dadka ku sugan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa siyaabo kala duwan u shaqeeya iyada oo farsamada gacanta ay ka mid tahay waxyaabaha dhallinyarada nolol maalmeedkooda ka maarayaan